Isticmaalka maandooriyaha ayaa ah mid saameyn ku yeelan karta caafimaadka bulshada gaar ahaan dhalinyarada soo koraya. Waxaa muhiim ah in xooga la saaro wacyigelinta bulshada si looga hortago isticmaalka balwadaha kala duwan ee maandooriyaha, kuwaas oo saameyn weyn ku yeelan kara nabadda iyo jiritaanka bulshada. Xoghayaha dowladda hoose magaalada Jowhar Maxamuud Xasan Bariise ayaa ka hadlay sida ugu habboon ee looga hortagi karo isticmaalka maandooriyaha wuxuuna sheegay inay wadaan qorshe looga hortagayo maandooriyaha oo ay maanta isticmaalaan dhalinta intooda badan, taas oo uu sheegay inay caqabad ku tahay nabadda degmada Jowhar iyo deegaanada ku teedsan.
Dowladda iyo nidaamka waajib ku ah in maxaa la yidhaahdaa laga hortago lana zuuliyo marka maxaa la yidhahdaa anagu marka waxaa nooga qorsheysan in aan waxyaabaha maanka dooriyo iyo waxyaabo kasta oo liddi ku ah bulshada inaan ka hortagno wallahi horta maandooriyaha sidiisa waa caqabad wuxuu caqabad ku yahay dhaqaalaha wuxuu caqabad ku yahay nafta bini aadamka wuxuu caqabad ku yahay nolosha ummadda wuxuu caqabad ku yahay maxaa la yidhaahdaa hor u socodka iyo wada noolaashada qoysaska marka waxaaba ke marka waxaa ka imaaneysaba nabadgelyo darro nabadgelyo darro hadday timaadana marka nabadgelyo ma jirto sababtoo ah waxay ka bilaabanaysaa qoyskii gurigii dhexdiisa ka bilaabanaysaa oo aabihii markuu biilkii oo ilmaha uu maandooriyo ku cuno so marka meeshaas waxaa ka dhalanaya conflict conflictgaas marka uu qoyska ka bilaawdayna banaanka ayuu arinteena wacyigelinta anagoo aan dhalinyarada iyo bulshada aan udirayno waxay tahay in cid walba oo bulshadu ka mid ah ay ka shaqeyso sidii maxaa la yidhahdaa lagu yareyn lahaa maandooriyaha sidii maxaa la yidhahdaa loogu hortegi lahaa sidii loogu wacyigelin lahaa jiilka da-da yar ee soo korayo ee saameynta ay maxaa la yidhahdaa dhibaato oo xag nolol iyo xag jismiyan iyo xag maxaa la yidhahdaa waxbarasho iyo xag shaqo iyo xag hor u socod buu u geysanayo in laga wacyigeliyo cid walba oo maxaa la yidhaahdaa arrinkan fahamsan bulshadana waxtar u leh in markaas qofka qofka kale saaxiibkiisa ama deriskiisa ah ama maxaa la yidhaahdaa walaalkiis ah uu ka wacyigeliyo oo u sheego waxaanu inaysan maxaa la yidhaahdaa nafsadiisa u rooneen qoyskiisa u rooneen bulshada uu ku dhex jirona aysan u rooneen in laamaha amniga lala shaqeeyo oo xogtii iyo maxaa la yidhaahdaa shaqooyinkooda si ay u fududaato in ay ay bulshadii iyo dhalinyaradii ay kala shaqeyso waa wax waajib a dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa xilligani isticmaala balwadaha kala duwan ee maanka dooriya waxaana muhiim ah in bulshada laga wacyigeliyo saameynta ka dhalan karta isticmaalka maandooriyaha